xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka puntland ayaa maanta kalsoonidii kala noqday guddoomiyahoodii cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed kadib markii ay xildhibaanadu kulan ku yeesheen magaalada garowe kulanka oo ay fadhiyeen konton iyo saddex mudane ayaa afartan iyo sagaal xubnood oo ka mida u codeeyeen xilka qaadista guddoomiyaha halka afar xildhibaan ay ka aamustay waxaana sidaasi xilka looga qaaday guddoomiye dhoobo afartan iyo afar mudane oo ka tirsan baarlamaanka ayaa xalay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyey guddoomiyaha kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ku kacay falal jebinaya dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaankaasi mooshinka oo sida la sheegay ay gadaal ka riixaysay xukuumadda ayaa soo bilowday kadib markii la xallin waayey khilaaf ba-an oo in muddo ah u dhexeeyey madaxweyne deni iyo guddoomiye dhoobo balse xildhibaanada mooshinka ka keenay ayaa xilka qaadista guddoomiyaha u cuskaday in uu jebiyey qodob ka mida dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaanka xogayaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa ka warbixinaya xilka qaadistii maanta guddoomiye dhoobo lagu sameeyey
kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilguddoominka golaha wakiilada dowladda puntland uuna ku dhaqmayey ku dhaqmi waayey xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland isla markaana uu golaha aweydiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka konton iyo sagaalaad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey wuxuuna ku tuntay qodobka konton iyo shanaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin wuxuu howlka golaha wakiilada la soo galay ilaala hubaysan taasoo mamnuuc ka ah howlka shirarka golaha wakiilada sida ku xirsan qod isla qodobka konton iyo shanaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa saddexaad wuxuuna iska indhantiray tala soo jeedintii guddiga amniga golaha wakiilada dowladda puntland ee qodobka sare ku xusan si uu u siiyo awoodda ilaalinta iyo hubinta in howlka shirarka golaha wakiilada laga ilaaliyo hubka iyo ciidanka wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka kontanaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay
dhanka kale xildhibaanada maamulkaasi ayaa guddi cusub u magacaabay in ay soo doortaan guddoonka baarlamaankaasi guddigan ayaa ka shaqayn doona diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya doorashada guddoomiyaha iyo sidoo kale socodsiinta dhammaan howlaha doorashada guddoomiyaha cusub kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa shaaciyey in doorashada la qorsheeyey in ay dhacdo afar iyo tobanka bisha novembar oo ku beegan khamiista toddobaadka soo socda xiisad ka dhalatay mooshinkan oo maalmahanba ay hadalhayntiisu socotay ayaa xalay sababtay in ay isku dhacaan ciidamo booliiska ka tirsan iyo kuwo ilaale ka hayay xarunta baarlamaanka maamulkaasi iyadoona ay sababtay geerida laba ruux oo mida askari ahaa midna ahaa ganacsado caan ah oo dhagaweyne lagu naanaysi jiray rasaas ay ciidamadu isweydaarsadeen ayaa sidoo kale sababtay dhaawaca dad iskugu jiray ciidan iyo askar taliyaha ciidamada booliiska maamulkaasi muxiidiin gacmey iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee xilka laga qaaday cabdixakiin dhoobo ayaa midba midka kale ku eedeeyey mas-uuliyadda shaqaaqadii xalay dhacday